wadayaasha gaadiidka isticmaala waddada xiriirisa degmooyinka jowhar iyo maadaay oo ka wada tirsan gobolka shabeellada dhexe ayaa lasoo warinayaa inay wajahayaan dhibaatooyin ay kala kulmayaan ciidamada dowladda federaalka ciidamada ayaa sii kordhiyay dhaca ay ka geysanayaan waddada xiriirisa labadana degmo iyagoo lacago baad ah weydiinaya noocyada kala duwan ee gaadiidka sidoo kale askartaani ayaa waxa ay jirdil u geysanayaan gaadiidleyda markii ay ka waayaan amaba ka dhiga adeegaan lacagaha baadda ah ayna mararka qaar dhacda in nafta la dhaafiyo mid ka mid a dadka ku sugan gobolka shabeellada dhexe ayaa ka warbixinaya dhibaatada ka jirta waddada u dhexaysa jowhar iyo mahadaay ee haysata gaadiidleyda iyo guud ahaan dadweynaha isticmaala waddadaas
wadada u dhexayso jowhar iyo mahadaay ah waxaa ka jira nidow dhibaato ee geysata burcadda magarat marka yani gaadiidka ka baxa jowhar oo yani aada mahadaay iyo gaadiidka kasoo baxa mahadaay oo dhinaca jowhar soo aadaba waxawaaye dhibaato isku mid ay qabaan niman soo boodow la yidhaahdo burcad ahoo mootooyin wataa wadada gala magarat marka nidow gaadiidkii dadweynihii yani iskala goosayay yani mahadaay iyo jowhar waxay ku qabaan dhibaato aada iyo aad u xoog badan har iyo habeenba waxay dhacaan gaadiidka yani dadkii gaadiidka saaran ee baataan ma garat dil iyo maxay dhahaan iyo dhinac iskugu daraan marka niyow arrintaasaa ka cusub gobolka mar walbana way dhacdaa wax yani oo dhib inaadir ma aha wax muuqda waayo gaadiidka ayagoo wadnaha faraha ku haya maraan siiba galbihii iyo habeenkii ugu daran ma garat marka arrintaasaa ka jirta gobolka niyow niman burcad waayo oo qaarkood wato tariiska dariiska ciidamada dawladda wato oo yani mootooyin wato oo jidka soo galo gaadiidka rasaaseeyo kadibna dhac u geysta ma garat marka gaadiidka xamuulka iyo gaadiidka yar yar yani macadkee mooto waxay dhaafaana ma laha macnaha dadka yani waxa waaye niyo niman magafayaal eh oo dadka marka ay qabsadaan lacagta e c c da ku jirta kasuurahayo qofka kaashka gaarigii saaran waxay cafihayin lahayn waayo ma garat marka arrintaas anigo ka jirto mahadaa iyo jowhar inta udhexayso wadadaasna waxa waaye dhibaato aada iyo aad u xoogan ay ku qabaan dadweynaha iskalaga goosha mahadaa iyo jowhar ma garat ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa la magaca baxay hirshabeelle ayaa dhibaato fara badan ku haya darawallada kaxeeya gaadiidka kala duwan ee ka shaqeeya waddooyinka loo maro magaalada muqdisho iyo gobollada dalka shalay ay ahayd markii laba nin darawal ah oo lagu dilay inta u dhexaysa matabaan iyo tayadaan oo ka wada tirsan gobolka hiiraan kuwaas oo kaxeynayay gaadiidka xamuulka ee ka shaqeeya gobolkaas